Xilli dhowaan, dekeda Kismaayo dib looga bilaabay dhoofinta dalagga liin dhanaanta ayaa Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Jubbaland waxa ay sheegtay in dadaallo ay ku bixinayso sidii ganacsatada loogu fududeyn lahaa dhoofinta dalagyada ka soo go'a beeraha ku yaala deegaanada maamulka Jubbaland gaar ahaan dalagyada sisinta iyo mooska iyo liinta oo haatan dhoofinteedu la bilaabay. Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga ee Maamulka Jubbaland Ibraahim Xasan Cabdi ayaa sharaxaad ka bixinaya dadaallada wasaaraddu ay ugu jirto sidii dhoof loogu heli lahaa dalagyada beeraleyda maamulka Jubbaland ay tacbaan isla markaasina ka ganacsiga dalagyada ee suuqyada caalamka ay ka noqon lahaayeen kuwa ka soo muuqda.
baxsan tahay waa runta awal hore ganacsatada dibadda baa wax ka keeni jiray laakiin hadda ka Jubbaland ahaan hadda waxaan bilaabnay in annaga wax dhoofino oo hataan ku bilaabnay maalin hore dhowr iyo soddon dhowr iyo soddon tan oo liin liintaas awal hore waxaa lagu samayn jiray waa la qalajin jiray oo bacadka lagu daadin jiray hadda waa laga ilbaxeen ganacsatada reer Jubbaland warshada u kaysadeen liinka isaa quyaha lasoo qaaday warshada lagemaa la qalajin iyadoo dry iyo juwaana lagu shubaya sidaa aragtay maalin hore iyadoo saafi oo dry yaa la geey jiray wadamada carabta waagii hore ganacsi waa khasaari jira sababta liin la soo gooyo gacmo biniaadan soo maray marka lagu qalajiyey kadib juwaana la geli marka xagga taga labaatan tan haddii wata egaada shan tan way ka halowday laakiin taas hadda dariishada ay ka baxday marka geedka laga soo gooyo toos waxaa loo geenay warshadii warshadii qalajinaysa oo drive ka dhigayso isla markiiba waxa jawaanadii lagu guraya marka markabka la saarayo hadda waxaan rajeynaynaa insha allah liintaas la socon doonto waxaan ku xijinaynaa sisinta iyo noo dhoofi doono muuska ku xigi doona insha allah iyo waxyaalaha kale khudaarta nooga soo baxa dhulkeena iyo naftaba ganacsata inta dibada wax ka keeni lahayo faa'iidada keeni lahayo waxa u faa'iido badan wax iyaga wadanka gudihiisa ay ka dhoofiyaan taas waa taas secondly sidaa la socotana maalin hore waxaan fuulnay daanfur nolosha daafurka sida hanaanka horumarinta shatiyada wasaaradda ganacsiga ee guud shatiyadaas online-ka lagu jari doono waxaa faa'iido weyn ku qabi doona ganacsatada iyo dowladda sababtaa shatiga anaga goyno oo borses badan soo mara borseskaas waxyaalo badan ka imaan musuqmaasuqaa ka imaan kara tuugnimaa ka imaan kara wax ishorumarinaya ka imaan kara marka la sameynayo dhowr gaxnu soo maraya dhowr balse soo maraya laakiin mashruucan hanaanka horumarinta waxaa yidhi qofka isagoo qolkiisa jooga iyo teleefonkiisa ama ama computerkiislacagta isaga ku shubanaya bangiga dowladda maba isa arkayna marka halkaas waxaa ka baxaya shakigii badnaa oo musqmaasuqa ama tuugnimada meelaha wax laga marin jiray wax soo saarka beeraha deegaanada maamulka Jubbaland ayaa ah kuwa ku filan in loo dhoofiyo wadamada caalamka taasi oo wax badan ka tari doonta isbeddelka dhaqaale ganacsi iyo dhaqdhaqaaqa deegaanada maamulka Jubbaland